You're with SBS Radio.
maxamed sulaymaan n annagoo aanu marar badan ka kulannay eh, waraysiga arrimaha ku saabsan farshaxanka aad samayso ee hidiya dhaqankii soomaalida ayaa maanta waxa aad taagan tahay heer ah en, australia gudaheeda baahida ka jirta ee dhici karta in wakti wakhtiyada ka mida loo baahdo baadiyaha in lagu noolaado amaba qofku ay u dhibaato gelisay baadiyaha inuu ku noolaado arrimahaas ayaa idinkoo guruuba saad ii sheegtay aad dabaqdeen oo aad muddo aad baractis ku samaynayseen bal arrintaasi kooban en, dhagaystayaalka iyo anigaba noogu sharax okay waa mahadsan tahay muddo hal bil ah baan anagoo lix qof ka kooban baan sameyneynay program australia een, dadka artiska ah oo bartay farshaxanka qaabka baadiyaha een, ay wax u sameeyaan aan ku dabaqaynay dadka magaalada jooga si aan ugu sharixi lahayn magaaladii dadkii jooga iyo dadka baadiyaha jooga siday nolosha u wadaagi lahaayeen oo hadday u baahdaan maalin ay aadi lahaayeen oo si fiican qofka asagoo ay dhibaato ku noqonin uu wixii yaqaana la qabsaday amase soo arkay oo wax aqoon markaas yara ka haysta inuu baadiyihii u bixi karo kabacdina noloshii uu sidii ku qaadan karo annagoo ka sameynayna waxyaalo badan oo halkan yaallo australia yaallo laakiin laga yaaba in soomaalidana isku baraarugsanayn aan kuu sheegi doono marka en, macno ahaan en, waxyaabaha aad qabanayseen ee dadka magaalada oo kale la rabo in lagu baraarujiyo oo ah haddii baadiye ay u baahdaan inay ku noolaan karaan waxyaabaha marka ay adeegsan karaan ee nolosha dadkii baadiyaha markay aadaan magaaladii baadiye la aadon u s- u sahlaysa eed baractiska lagu sameynaya maxay ka mid ahayd haddaad wax nooga tataabato okay. waxaan practice ku sameyneynay een, wadankan aad baa waxaa uga baxa geedo badan oo sida cawska iyo geedaha ay dhahaan bambu stick geed ay dhahaan wadankeeni duur buu ahaa geedka duurka marka duurkiyo sida duurkeeni oo kale ah iyo duur ka waaweyn oo aad u waaweyn badan labadaba marka geedkii cawskii iyo ararada dee ka sameysanaynay een, duurkii oo aan ka sameynay sida loo sameeyo een, doomaha sida loogu sameeyo dadka meelaha laagaha iyo biyaha leh oo ku dhow webiyada ay doon ugu sameeyaan ka bacdina doontaas ay dee ku kaluumaystaan oo maaragta fiishkaala kala soo bixi karaan geedihii een, cawskii iyo geedkan kaloo yaryaroo wadankan een, in badan ku yaala oo een, waxay ka sameeyaan wuudka bay ka sameeyaan marka geedahaasoo dhanaa aan baraynay adug geedo badan wadankan geedihiis waa kala badan yahay laakiin inkastoo dee aan magacyada aqoonin si fiican En, Mm.
marka macnaheedu marka waxaa weeye en, dadkii baa waxaa la barayaa in ay jiraan geedo la adeegsado inagu cawska haddii aanu adeegsan jirnay halkan lafteeda in geedo kalena ay jiraan Mm, taasi ma waxay ka dhigan tahay laba faa'iido adiguna aad faa'iidaysatay en, iyaguna aad aad wax iyagana aad u faa'iidaysay sax sax saa- faa'iido badan aqoon iswadaarsi badan bay ahayd oo haddana aad muhiim u ah oo dadkii baadiyaha joogay iyo dadkii magaalada joogay ee aqoon iswadaarsi ay kala faa'iidaysanayeen anigana aqoon kaleyba iisii ahaydoo wadankan geedihiisa in badan baaban kala bartay oo awal dee wadankeeni geedaheedii unbaa naqaanay caws keliyahan ka naqaanay balse geedo badanoo muhiim ah baa halkan ku yaala oo aad dadka artiska iyo farshaxanka ay uga faa'iidaysan karaan dadkana ay uga faa'iideyn karaan
waan gartay hadda marka en, adoo ku dabaqaya en, waxyaabihii aad samayseen ee aad eh, baractiska ku samayseen qof da-yar ama dhalinyaro ah oo wax badan aan ka aqoonin baadiye marka la geeyo meel baadiya hadda la geeyo muxuu sidee buu laba habeen saddex habeen intay doontaba ha baryo bannaan meel baadiye ah iyadoon waxba u diyaarsanayn Mm.
Mm, seed ma surayseen siduu qofkas qofkaasi wax u samaysan lahaa meeluu ku noolaado qaab u noolaado sax sax ba- waxay programkay ka ka mid ahayd sidaan u bari lahayn qof magaaladii sitiga ku dhashay ka bacdina tegay oo ba- aaday baadiyihii si kastaba ha noqotee markaasna qofkii se- waxaanu tababaraynay qaabku intuu geedaha usoo jarto guri uga samaysan lahaa cawskii ugu dadi lahaa geedka oo dhigihii iyo udbihii iyo uga samayn lahaa ka bacdi intuu een, haddana doon uga samaysan lahaa oo geedkan bambu stiga ay dhahaan aad buu wuxuu u yahay geed aan biyuhu gelin weeye marka geedkaasna siduu intuu doon uga sameeyo uu halkaas fiishka uga doonan lahaayo uu cuntada halkaa ugu soo dhacsan lahaa maalintaas
innaga haddaba soomaali ahaan wax nagu cusub baractiskii marka aad samaynayseen oo dadka bulshada soomaalida oo kale ku cusub ma ka dareentay oo markaa adiga iyo dadka soomaalidaba faa'iida u noqon kara aad iyo aad waxaan ka dareemay aniga anaaba waxaa la ibarayay horta anigu ma aanan ku dhalanin meel leh bad oo kalluun laga samaysto geedkan bambu stiiga ah waxaa la ibaray duurka oo oo kale ah, duurkoo inaga kale markii ahaa dhaqankeena.
waa duur laakiin waa duur eh, markuu biyo badan helo waaweyn noqonayo sida tuubooyinka oo kale u samaysan waa aad u waaweyn marka geedkaasa waxaa laga sameeyey doomo marka doontii iyagana doontii bay ibarayeen qaabkii loo sameeyo aniguna qaabkii loo gogli lahaa iyo raaradeennii iyo ila anagu duurka waxaan ka samaysan jirnay geedkan la yiraahdo oo aqalka waxaan ku dhisan jirnay geeskiisaan waxaan ku dhisnaa aloolka alool keliyaanu duurka u isticmaali jirnay aloolkii marka anigu gogol baan uga qayb qaatay inaa lagu goglo maxaan ku idhaahdaa doonti yarayd Een, ayaguna ay baraan sida doonta loo sameeyo oo geedkan duurkoo kale ah looga sameeyo waa geed waaweynan ka batay laakiin quruxna badan oo si badan aan u sameeyey haddeer markaan gurigii la imaaday waxyaalo badan baan ka sameeyey dhigihii oo kale aan ka sameeyey odbihii baan ka sameeyey do- een, waxaan ka sameeyey aloolkii baan ka sameeyey wax muhiim aad u badan oo aanan xagga ku aqoonin baan halkan aan ka faa'iiday Eh, dadka haddaba aad kala qayb gashay bandhigaas iyo eh, barnaamijkaas aad muddada soo wadeen eh, adiga maxaad istiri dadku way aad bay dhaqankeenna iyo waxa aad aad soo bandhigtay waxay oga heleen ama ay u jeclaysteen Eh, maxaad ka taaban kartaa dhaqankeenna aad bay uga heleen waxa- waxay aad iyo aad uga heleen waxaan noqonay dadka keliya oo gacanta wax ku sameeya oo aqal dhan gacantooda ku sameynaya aysan mashiin iyo uga baahanayn inay ma aragtaa wax u taloo kale aysan uga baahan ka bacdi sida doontii laftirkeedii xataa waxaan sameynay aqalkeenna aqal soomaaligii inaan doon ka kor samayno oo qeybta hoosena doon uu noqdo biyaha maraysa qeybta korena uu noqdo aqalkeennii ka bacdina halka la dhex seexdo cuntada lagu karsado oo uu maaragtaa aqalkii uu noqdo wax doon oo qurux badan marka dhaqan aad iyo aad cajiib u ah buu baan leenahay ayaguna ay aad u interest garanayeen oo u da- u danaynayeen qaabka aan u samayn karno haddana waxaa aad iyo aad loo danaynayay qaabka aan faraha wax ugu samayno oo sida cawska aan u sameynaynay rarada iyo aloolkii iyo qaabka aan u sameynaynay
haddaba barnaamijkan intaad een, aad aad samayseen oo een, qaabka aad u samayseenna ay tahay in lagu noolaan karo meel aan wax een, dabiici wax aan waxa- wax ka baxsan uusan ku oolin macna ahaan geeda iyo caws waxaan ahayn amaba wax markaas si dabiica u soo baxay aan ahayn aynan oolin in halkaa nolol laga diyaarin karo marka ma m- ma isleedahay hadda wadankii soomaaliya oo kale een, meel kastoo laga tagaba ma isleedahay eh, afkaarta hadda aad ka soo qaadatay barnaamijkan aad ka qayb gashay ee dadka indigeneska iyo dadka kale ee kala duwan intaba ay ka wada qayb galeen afkaara kale adiguna aad ka soo qaadatay oo kaaga soo kordhay wax badan baa iiga soo kordhay aqoon, aqoon badan baa iiga soo korartay oo weliba wadankeenii sida wadamadan oo kale waa u samaysan yahay oo beeruu leeyahay oo waxbuu leeyahay marka xataa beerayaasha halkan geedaha cawska halkan yaala iyo geedkaas aan duurkoo kale ah wuxuu u baahan yahay inaa intaa la qaado xaggana la geeyo duurka laftirkeeni maanan ka faa'iidaysan jirin oo waxaan u naqaanay duurku inuu yahay geed du- ka baxa baadiyaha keliya oo meesha duurka a yaala haddii geedka inta lasoo jaro beeraha meesha lagu sameeyo la waraabiyo in badan wuxuu noqonayaa tuubooyin waaweyn oo wuxuu noqonayaa aad iyo aad uga duurkan yaryar oo aan, aan ahayne wax- waaweynay ka batay waxyaalo badan laga samaysan karo noqonaya
waan garteen eh, barnaamijkan maadaamood haddaba ugu dambeynta aad ku lagu dabaqayay sidii loogu noolaan lahaa een, meel baadiye oo kaleete dadka si gaara dadka magaalada ku nool haddii ay u baahdaan ah, ama duruufo ay keento in baadiye iyo meelo aan wax dabiici aan ku oolin wax dabiici aan ahayn aan laga helaynin in ay ku noolaan karaan ma isleedahay xaaladahaasoo kaleete soomaaliya ama wadankeeni meel kasta oo soomaalidu aan degno ma isleedahay wacyigelinta noocan oo kale ah iyo dadka in la baro da'yarta ay waxba aada ula soconin xataa wadankii hadday joogaan ma isleedahay baahi baa jirta aad iyo aad baahi weyn baa jirta waxaan u- dadka kula talin lahaa soomaali meel kastoo ay joogto ama wadamada dibad ha joogaan ama magaalo ha joogaan ama baadiyaheenii ha joogaan meel kastoo ay joogaan dhaqanka ba- miyiga ka jira iyo kan magaalada ka jira labadaba inaa la isku dabaqo oo labadaba la isla wadaajiyo oo qofkiis magaalada jooga oo sitiga dhexdiisa jooga aan weligiis baadiye arag haddana inuu ka haysto aqoon oo uu dadkani inta badan miyiga loogama sheekeeyo miyi wax laysku caayay dadku yara arkaan laakiin miyigu waa aqoon buuxda oo u baahan inaa la barto oo dadka artiska ah waxay inta badan ka imaadaanba dadka miyiga ah bayba ka imaadaan marka waa aqoon aad iyo aad u baahan inaa la kala faa'iideysto oo labada qoloba ay maaragta dadkii deganaa sitiga iyo dadkii deganaa baadiyahaba inay kala faa'iideystaan aqoon aad iyo aad muhiim u ah weeye waxaan kaloo aan u sheegi lahaa soomaalida meel kastoo ay joogaan inaan brograam kale oo ay sameyneysto australia tapestry um, inaan ka leenahay six to eight marka iyaduna sidoo kale waa aqoon iswadaarsi oo dadka jooga artiska ah ee sameeya gacanta wax ku sameeya sida roogaga iyo boorsooyinka halkaas waxaan jeclaan lahaa dadka inay iyagana soo booqdaan oo soo kasoo qayb galaan taasi waxay ahayd muxuba sulaymaan muxuba qayma oo artiska ama farshaxanka arrimaha soomaalida aada ugu xeel dheer muxuba aad ayaad u mahadsan tahay ka mahadsanid mother Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.